degmada balcad waxa ay noqotay goobta ugu badan ee loo dalxiis tago taasi oo martigelisa dalxiisayaal ka yimaada magaalada muqdisho iyo deegaanada ku xeeran dalxiisayaasha ah oo ku sugan beer ka mid ah beeraha ugu quruxda badan balcad ayaa ka hadlay waxa ay uga dhigan tahay in ay helaan deegaan cagaaran oo ay usoo dalxiis tagaan jimco walba waxaan ku seexanayna berri aan balcad aadno laakiin sanqaadka maalinta ilaahay qoray dhacdaa saraakiil badan oo saaxiibadeeya haddii ilaahay ku idmahayo agaasimo soodana waa tanaa allaha barakeeyo saaxiibo kaloo fara badana nala socda waa la badan yahay lama kala harin anugu maanta makrafoonkii muqdisho yaalla waa soo dhigay kii balcad yaallaan qaadaha irdoogan ku dhexeesaa saan hool qalayla oon doogba la aragoon indhaha u roonin ugu dhexeesaay meel biyo leh oo cagaar leh aniga halleegeeyaan anigu sideeda bannaan herbaadiyaan aan dhaqanka waa jecla waxaan aad ugu mahad celinaynaa dadkii ilaahay ka sokow nabadaan curiyey oo ugu horeeyo guddoomiyaha degmada saaxiibkay guddoomiye qaasi furdug cabdulaahi wadna waa maasan tahay saraakiisha iyo amniga meeshaan ka shaqeeyey ku dadaalay amni ka dhigay kana dambeeyey dadka qurbaha ka yimid iyo kuwa dalka jooga intuba inay kusoo dhiiradaan oo kusoo dalxiisaan oo galabgaabka inta ayar layska soo baxo in meeshaan moos iyo cambo iyo cambuulo iyo haddii ilahi kuuya maxog lagu cuno ragga ka dambeeyana waa u mahad celinaynaha allah barakeeyaan leenahay adna waadna soo dhaweysay malaa'igtu ha kusoo dhaweyso waxaan rajayhaynaa marar kaloo badan inaad timaadaan maanta sidaan ay kasii qurux badan xoogaa soo dhaweynta maanta galabgalabaa ka muuqda umaleha raaligelina aynu siinayna maalin kale iyo madal qurux badan meeshaan hadda waxaa waa beledka afkiis beerihii saxda oo saxdaa ina idinka inaan rajahaynaa xoole idiin qalno subax noo timaadaan ilaa haween nala seexataan aad geedgeed iyo meel meel aad u tagtaan aad soo aragtaan aad ku soo baashaashaan aad ku raaxaysataan idin balqaadina mar kale duulaa idmo balcad waa deegaankiini waa magaaladiini mar walba ku soo dhawaada marti ka mid tihiin horta annaga waxaan nahay adeegayaal bulshaan nahay ismaaciil hadduu fanaan yahay oo bulshadii uu heesaayo annagana adeegayaal bulshaan nahay canshuuraa aruurnaa maalinta jimcaha keliya nasanaa maantana dhisna amnigana waxaa waaya canshuurtaas naftirkeeda amnigii lagu sugay waxaan rajeehaynaa insha allah amnigana inuu sidan kasii hagaagi doono waxaan joognaa waqti runtii aan dhihi karno meesha u wanaagsaneed aad joogtaan bulshada reer balcad iyo maamulka reer balcadba waan salaamayaa waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin casuumaadda aad noo samayseen